halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn eedayahanana waxaa ugu waaweyn maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir uu mar kale mudaysa kiiskii lul cabdicasiis allah ha u naxariiste saraakiil booliisa oo dalka dibaddiisa tababar loogu diray raashiin dhacay oo ay cayaan ku jiraan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ku dhowaad lixdan kun iyo howlweedno la socday banada xidhiidlada bankiyada ayaa maanta tababar loo qabtay wasiirka cadaaladda puntland oo guddi gaara u saaray oo booqanaya xabsiyada puntland hilibka geela oo maanta suuqyada muqdisho laga waayey iyo wararkii ugu dambeeyey ee duqaynta ka soconaysa qasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kastood naga dhawanaysaan warka waxaa u diyaara anigu cabdiwahaab cirguja aan ku bilaabe maxkamadda rafcaanka ee gobolka banaadir oo maanta la horgeeyey eedeysanihii gubeelaha naxariis janaas iyo luul cabdicasiis ayaa mar kale dib u sheegtay inuu dhegeysanaysa kiiskaasi siduu kusoo warramay waryahayga cabdisalaan julo shaakir oo maxkamadda booqday
maxkamada racfaanka gobolka banaadir waxa ay maanta u fariisatay dhegeysiga kiis dacwadeedka loo haysto sid cali macalin daa'uud oo ku eedeysan inuu noloshiisa ku gubay xaaskiisa allah u naxariistay marxuum madluul cabdicasiis maxamed fadhiga maxkamadda maanta waxa uu ahaa mid ka duwan fadhiyadii hore ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir siciid cali maxamed ayaa furay fadhiga maxkamadda abuukaate cali xalane oo difaacaya sid cali macalin daa'uud ayaa dhankiisa hadalka qaatay isagoona maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ka codsaday in ay aqbasho asbaabaha ay racfaanka ay u soo qaateen
waxaan diyaar u nahay haddii aysan jirin caddeymo kale oo dheeri ah ma filaayo inay jiraan in asbaabteena maxkamaddu ay qaadato go-aanna ay ka gaarto waanu ku kalsoonahay annaga bacdamaa ay waraytii hore siisay eedaysanaha cid guriga dhexdiisa ama qolka ku jirtayna aynan jirin dacwadiina weli ay ku socoto wareegkii asaga ahay oo aynan jirin meel cadeymo looga keeni kara ama lagu ifin karo maxkamaddu waxaan uga mahad celinaa dhegaysiga ay u yeelatay soo gudbinteena racfaanka ee aan maanta usoo gudbinay waxaana rajaynaha ama codsan waxaan codsanaa oo si sharaf leh u codsana inay maxkamadda naga aqbasho asbaabteenna racfan qaadashada ee aan ku salaynay qodobadii munaasibka ku ahaa maxkamaddu waa mahadsantahay dhankiisa xeerlaaliya ku-xigeen yaxye oo ka socda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa dhankiisa isaguna kelmadda qaatay isagoona maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ka codsaday inay iska diiddo asbaabaha iyo sidoo kale racfaanka ay soo qaateen xafiiska qareennada qodobka koowaad waxa weeye inay diiddo racfaanka qareennada xalaneen loo fiim ee sumadiisu tahay hala fa sideetan iyo kow slash laba kun labaatan iyo afar inay diiddo labo in maxkamadda gobolka banaadir ay aqbasho jawaab celinta xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka ee sumad sumadeedu ku xusan tahay raacsiinta ama jawaab celinta aan soo gudbinay inay aqbasho saddex inay ayido xukunka maxkamadda gobolka banaadir ugu dambeyn siciid cali maxamed guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa soo xiray fadhiga isagoona sidoo kale sheegay in maxkamadda ay soo muddayn doonto fadhiga iyo sidoo kale in ay aqbashay racfaanka ay soo gudbisteen xafiiska qareennada eedaysane sayid cali macalin daa'uud iyo jawaab celintuu ka bixiyey dacwadogaha ku matariyey dacwaddan xafiiska xeerlaaliyaha guud si waafaqsan qodobka laba boqol soddon iyo kow faradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta ah maxkamaddu waxa ay kasoo gaangaari doontaa asbaabta ay soo jeediyeen qareennada difaaca eedeysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeerlaaliyaha guud waxayna dacwaduusu ay muddayn doontaa sida uu ugu suurtagalsan fadhigii maanta oo ay maxkamaddu ku dhageysatay asbaabta rafcan qaadashada intaas ayuu loogu egyahay fadhiga kalena maxkamadda ay soo muddayn doonto maxkamaddu ayna filan tahay
mar kale ismaa qalboon saaxiibayaal meel kastoo joogtaan haddaan intaasi maxkamadda ka soo noqono markana waxaynu eegaynaa saraakiil booliis ah ayaa waxaa loo diray dalka dibadiisa si tababarkooda kor loogu qaado taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo anasubuutiye siduu warkan ku faahfaahinayo wariyaha yageel kacse
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuta sulub axmed firin ayaa maanta kulan sagootin ah ugu sameeyey xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiil iyo kormeelayaal ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliyeed kuwa oo dalalka dibaddiisa u aadaya aqoon kororsi ku aadan sar uqaadidda xirfadaha booliiska saraakiishii kormeelayaasha tababarada kala duwan u aadaya dalalka dibaddiisa ayaa waxay gaarayaan ku dhowaad boqol saraakiila kuwaas oo u kalbaxaya yurub afrika iyo aasiya waxaana ay kusoo baranayaan xirfadaha kala duwan ee la xiriira booliiska taliyaha hogaanka qorshaha tababarada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaale axmed maxamed axmed ayaa ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyey tirada askar ee tababarka dibadda u aadeysa iyo sidoo kale wadamada kale ay kalaadayaan dhammaan saraakiisha taliya halkaan kaa hor muuqda saakayto waxaan maraynaya waa markii ugu horreysay oo tiro intan leeg hal mar bil gudaheed ay bannaanka ugu baxayaan iyada oo ay runtii ay horey noogu maqnaayeen boqol iyo kow qof ay bannaanka noogu maqnaayeen haddana tiro intan leeg inay ka baxdo runtii waa markii ugu horreysay taliye ka gudanayna waajibaadkii waddamadii badnaa oo xidhiirka aad adoo hormuudno aad samaysay waxaanu diraynaa taliya tiradii ugu badnayd saaka oonu kala dirayno yurub iyo aasiya iyo africa u kala baxayaan taliye tusaale ahaan waddanka china oo kaleeto haddaan ku bilaabo waxaa noogu bixi doonaa labaatan qofood baa noogu baxaysa masar afar iyo labaatan qofaa noogu baxaysa serbiya shan iyo labaatan qofaa noogu baxaysa iyo macallimiin aan ugu diri doonno oo shan iyo toban qof ah aan u diri doonno meesha la yidhaaho masar culuum kala duwan oo la xidhiidha cilmiga booliiska saraayigu sulub axmed firin taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhankiisa la hadlay saraakiisha iyo weliba kormeerayaashan waxa uu kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan xirfadaha waddamada ay u ambabaxayaan sidoo kalena ugu faa'iideystaan xirfadaha ay yaqaanaan saraakiil iyo ciidan isugu jira oo boqol kor u dhaafaya oo u kala socda qaarado kala duwan afrika iyo yurub iyo aasiya intaba waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay guul aad ka keentaan inaad ka soo faa'iidaysataan dadkiinna iyo dalkiisana dalkiinnana oga soo faa'iidaysaan goobaha iyo waddamada aad tegaysaan iyo saraakiisha aad u tegaysaan aad wax la baran doontaan iyo macallimiinta wax idin bari doonta intaba inaad muujisaan karti iyo hufnaan iyo akhlaaq aad ka waddaan ood wakiil ooga tihiin dadkiinna iyo dalkiinna aad wakiil ooga tihiin ciidanka booliiska aad wakiil ooga tihiin maantay waa fursad weyn oo aan haysanno furaad tihiin waxaad furo u tihiin dadka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska intaba furaad u tihiin inaad labaatan labaatan iyo soddon soddon aad ugu baxdaan waddammo inta badan qaarkood ayna tababarro aynayna siin jirin qaarkoodna hal qof iyo laba qof marka ugu badan tahay sannadkii ayna siin jireen inaan bil gudaheed aan dirno boqol iyo dhowr qof oo xirfado kala duwan soo baranaya oo aan runtii aan leenahay maantay saraakiishan markay soo laabtaan kuwa maqan boqolka iyo dhowrka ayaguna ahaa sanadkii hore aan dirnay ayaguna imaan doonna bilahan soo socda haddii alla idmo qaarkood inaan isbeddel weyn ka arki doonno ciidanka booliiska haddii alla idmo oo dhinaca xirfadda iyo akhlaaqda iyo muuqaalka guud ee ciidannimada intaba marka waxaan rajaynaynaa inaad guulaysan doontaan soo guulaysan doontaan ciidanka booliiska horumar fiican aad u soo hoyin doontaan u hagi doontaan goobta wanaagsan ee aynu u soconno ciidanka booliiska aad u jiidi doontaan baan rajaynaynaa
mar kale ismaqlabo saaxiibayaal meel kastoo joogtaan ood naga dhegeysanaysa weli waxaan ku guda jirnaa wararka daalsan markaan haddo aynu eegno maanta suuqyada muqdisho guud ahaanba waxaa laga waayay hilibka gela oo aan soo gelin sida ay warbixintan ku diyaarisay wariyahayga safo cusmaan
wuu haabanayaa suuqa kawaanka hilibka xamrweyne marka laga reebo hilib ari iyo lo oo halkaasi lagu iibinayo waxaa meesha ka maqan iibinta hilibka geela oo sida la sheegay maanta lagu joojiyay khilaaf soo kala dhexgalay dowladda iyo ganacsatada geela iibisa oo ka cabanaya kordhinta canshuurta ganacsatada ka ganacsata hilibka oo aan kula kulanay suuqan ayaa inoo sheegay in maanta ay shaqo la-aan yihiin maadaama wax geel ah aanan la qalin madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayay ka codsadeen in arintooda lasoo kala dhexgalo waxayna sheegeen in shaqadani ay tahay halka keliya ay qoysaskooda ku dabaraan waana kuwaan qaarkood oo cabanaya oo gobolka banaadir ka codsanaya inay u dhimriyaan oo nin kastaba isoo boqol malyan lagu leeyahay xoolaha jooji karin haddana waxaa loogu sii daray culays culayskaasoo waxaa ka mid ah toban doolar oo canshuura toban doolar ma awoodaan ma awoodaan yaa qaloobaa la rabaa wadoobaa la rabaa canshuuraa la rabaa oo saa'ida dalaalaa la rabaa dhibaato weynaa jirto yaa waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaale inuu dadkaan annaga horta maraykan ma anahan mase soomaaliyaan ahan yaa annaga soomaaliyaan ahan lacagtaynu way dhacday waxayna ku dhacday annaga khadiid xumadayna marka waxaan u baahanahan dadka culayska haayo in laga qaado oo culayska nagala wareejiyo dadka aan ka adeega lahayn amba wax naga gada lahaayeen kulli suuq waa laga jebiyey qof wax laga gadaaya male qof kasta dabadaa looga jiraa toban doolar oo canshuura keen ama toban doolar oo laaluushi keen
warkii habeen ee dalsan intaas ayaan kusoo gunaanada yaanigu cabdiwahaab curguja ayaa diidan khireeyay dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan markantana wada kulmina nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel